ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد aan kusoo jirnay kitaabkii alraxbiya fii cilmi lfaraaid ka casharkii shalay u dambeeyey oo asbaabul miiraas aan uga soo hadalnay aan wax yar uga laabanaynaa shardigii oo waxaan dhihi rabaa sababkii afraad oo uu yidhi sababta aan u sheegi waayo waxa weeya baytulmaalkii inuusan tandiimsanayn meeshaas wax yar uu xaashiyada faa-iido muhiim uu ku sheegay faa-iidadaasuna waxay tahay sida la ogsoon yahay dhaxalka waxaa loo qaybiyaa dadka wax dhaxla asxaabulfuruud amase ahlulfarad iyo ahlu tacsiib marka haddii isla joogaan marka hore sidaan arki doonno markaan baabkeega gaarno ahlulfaradka waxay leeyihiin aan la siina sida nabigu yihi sala allahu alay waslam alxiqu lfaraaida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin markii la siiyo wixii soo hara ayaa casabadii marka loo qaybin siday uleeyihiin loo kala qaybin haddii la waayo casabo maxaa la sameeyaa haddii casabo la waayo meeshaasu waxa weeyaan uu ka qabtay baqarigu xaashiyada wuxuu yidhi fain kaana muntadiman warisa cindanaa cala alarjaxi fayuqadamu cala alraddi wa tawriisi dawi larxaam haddii baytulmaalku uu yahay mid muntadam ah oo nadaamsan oo waxa weeyaan lagu bixinayo dariiqii sharciga ahaa hadduu yahay asagaa la siina loo leexina iyadoo ay joogaan ahlulfarad ahlulfaradaa jooga waxay qaateen nasiibkoodii intii ka soo hartay casaba waa loo waayo baytulmaalkaa la ysaga shuba hadduu muntadam yahay waa sidaas haddii laakiin la waayo baytulmaal oo nadaamsan waxaa lagu celinaa ahlulfaradkiya lagu celinaa ayagiiyaa loo soo celinaa inta soo harto casaba loo waayey ayagaa nasiibyaalkoodii loogu soo celina marka ayagii haddana loo qaybina laakiin uma jiraan zawjaan labadaas wax laguma soo celisho wax kaloo ahlulfarad hadday joogin ayagiya lagu soo celina haddii la waayo ahlulfarad wax lagu soo celiyana waxa weeyaan waxaa la siinaa ulularxaamka dawil arxaamka dawil arxaamka waa dadka aan ahlulfaradkan ahayn casabadan ahayn oo qaraabada kala sida abtiyaalka alkhaalu waarithun man laa waaritha lah oo xadiiska nabiga sala allahu alay wasalam thaabitka ah alkhaalatu bimansilati lummi waa xadiiska nabiga sala allahu alay wasalam marka abtiyaalka habaryaraha iyo eedooyinka iyo dadkaas wey kuwaasaa lagu soo celina marka masaladaas sidaas fiican uga hadlay sida loo kala hormarina inay saas tahay haddii baytulmaalkii nadaamsan yahay isagaa lagu celina mar haddii la waayo casabo markay ahlulfard waxooda qaataan haddii baytulmaal nadaamsan la waayo waxaa la hormarinaa ahlufaradka in lagu celiyo radiyaa la samayna haddii ahlulfarad aysanba jooginu meydkii waa dhintay hantidii o dhamaaba taallaba ama ahlulfaradka joogaay waxa weeye zawjaanki ayagana wax laguma celiyo markaas waxa wey dawla arxaamka la siiya wymnacu shaksa min almiraahi waxidat min cilali halaathi riqun waqatnu wakhtilaafu diinin fafham falaysa shaku kalyaqiini halkaana wuxuu ka gelayaa mawaanicdii qofka markuu sababtii uu wax ku dhaxli lahaa helo kadib waxaa dhici karta in waxa weeye uu ku qumo maanic u diida dhaxalka taas ayaa dhici karta marka uu qofku wax dhaxlaya waxaa la rabaa in sababkii uu wax ku dhaxli lahaa qaa'im yahay oo uu sugan yahay maaniciina meesha uu ka baxo markaasuu wax dhaxli karaa laakiin iyadoo sababkii joogo haddii maanic yimaado wax ma dhaxlayo wuxuu yidhi wayamnacu shaksa qofka waxaa u diidaya min almiiraahi dhaxalka waaxidatun mid waaxidadaasoo min cilalin cilooyin ka mid a cilooyinkood halaatin saddex ah wayamnacu shaksa qofka waxaa u diidaya min almiiraahi dhaxalka waaxidatun mid waaxidadaasoo min cilalin cilooyin ka mid ah cilooyinkoo halaatin saddex ah riqun ayaa u diidaya dheh alawalu midka ugu horeeya amase axaduhaa halaatada midkeed dheh axaduhaa halaatada midkeed riqun addoonnimo weeye wa haaniha midka labaadna qatlun dil weeye wa haaliuha kan saddexaadna ikhtilaafu diinin waa diinkoo iskhilaafa fafham faham falayse shaku shakigu lamid ma ahan kal yaqiini hubaashee saddexdan maanic ayaa diida maanica ugu horeeya waxa weeyaan riqun addoonnimo qofka asagoo sababkii haysta oo maalan waa zawj waxaa dhintay waa zawjkeedii sabab ay wax ku dhaxasho u haysa oo zawaajka weeye hadday addoon tahay maanica ku qumay zawjkeeda dhaxlime ama ibnigiiya meeshan jooga aabihiisaa dhintay aabihiisaa dhintay ma uu dhaxlayo maadaama uu addoon yahay ma dhaxlayo addoonkaas kulli isku dar intii addoon nuucyaal u lahaa kulligood waxba ma dhaxlayaan cinda shaaficiya waxba ma dhaxlaan iyo cinda almaalikiya iyo xanafiya hal mid oo la isku khilaafsan yahay jira sharaxa ayaan arki doonaa waxa weeye midka la isku khilaafsan yahay waa mubacadka midka bacdina xor ka ah bacdina ka ah addoonka marka addoonka waa maanic aabihiis hadduu dhinto dhaxlima hooyadiis dhaxlima waxa weeyaan qofkii uu sababu ku dhaxla u haystay ma dhaxlayo ma dhaxlayo waa midaas mid kan kaleetana waa qatlun dil weeye qaatilku maqtuulkiisa ma dhaxlo isagaa dilay qofkii uu dhaxalkiisa lahaa wiila aabihiisba dilay amase waxa weya zawjadii iyo zawjkeedii dishay ma dhaxlayo qofku qofku isagu dilay ma dhaxlayo dilkaas shaaficiyadu ayagu way ku xeel dheeraadeen waxay leeyihiin ayu sabab hadduu dilka ku yeesho meel hadduu kasoo galo ma dhaxlayo kasuu u dilay kama uu u dilay shibulcamdi u dilay qaadi isagoo meel fadhiya inta loo keenayuu sharciyan uxukmiyay in la dilo markhaatiya loo sheegay inuu qof dilayuu arkayay markaasaa markhaati loo keensaday war ma arkayda qofkan qofkan inuu dilay waa arkayo waa lagu dilay khalaas xataa hadduu markhaatiga taskiyeeyo aabihiisa loo haystay wax wax lagu dilo markhaatiyaala lakeen markhaatiyaalkii marka taskiy u bahdeen yaa yaqaanl waa la hebel a yaqaan markhaatiyaalkan qaadiga u yeero yidhi war maxaad ka taqaana markhaatigay galaan u leeyahay waa caadiliin saasaa lagu dilay khalaas ma dhaxlayo maxaa yeel markhaatigii u sabab noqday in la dilo oo isbaatiyey qatliga ayuu taskiyey xataa waxay leeyiin dhakhtar khabiir ah isagoo meel iska fadhiya wiilkiisii hadduu ka jeexo buro iyo nabar iyo khabiirna waa aha oo uu u dhinto ma dhaxlayo calaa kulli xaal hadduu ayu sabab meel kasoo galo ma dhaxlayo sidaasay leeyihin madaahibta kale way isku khilaafsan yihiin sidaas way khilaafsan yihin waan arki doonaa xaashiyadan waxay ka ishaari doona markaan dul marayno kan kaleetana waktilaafu diini diinka iskhilaaf labada qof haddaysan isku diin ahayn oo aysan islaamnimo wada haysan ama aysan gaalnimo wada haysan isma dhaxlaan muslim iyo gaal isma dhaxlaan hadda sidaasay shaaficiyadu ayagu ula jeedaan gaal oo dhan oo isku diinay qabaan shaaficiyadu muslimna waa muslim hadee muslim waaba isku diin taas wa shaki male khilaafna kama jiro marka ma isdhaxlaan ma isdhaxlaan laakiin way ku khilaafsan yihin madaahibta kaleeto oo waxay leeyihiin xanaabiladoo kale iyo diin diimuhu waa waxa weeyaan islaamnimadu waa diin yahuudnimana waa diin gooniye nasaaradana waa diin gooniye wixii kasoo harayna waa diin gooniye lidaa sidaas daraaddeeda waxa weyan waxay leeyihiin diinka iskhilaafkiisa waxa weeyaan yahuudnimadu waa isku diin waa isdhexlaaya laakiin yahuud iyo nasaara isdhexli maayaan yahuud iyo nasaara mid yahuudiya iyo mid nasraaniya ma isdhexlaayaan ma isdhexlaayaan sidaas ayay leeyihin marka waa noocaas fafham faham uu yidhi falaysa shaku shakigu la mid maahan kal yaqiinu hubaasha eh ee wa xubso aquulu waxaan leeyahay maxamed ibnu maxamed ibnu axmed sibdulmardini weeye sharaxa iska lahaa aquulu waxaan leeyahay yuu yidhi wayamnacu shaksa qofka waxaa u diidaya alwiraatha dhaxal wayamnacu shaksa qofka waxaa u diidaya shaksiga alwaaritha ee wax dhaxlayay min almiiraathi dhaxalka waxaa u diidaa bacda taxaquqi sababihi sababkiisii markuu xaqiiqoobay ka gadaal cilalun cilooyin ayaa u diidaya cilooyin ida tasafa markuu ku sifoobo alwaarihu qofkii wax dhaxlayay biwaaxidatin mid markuu ku sifoobo waaxidadaasoo minhaa cilasha ka mid ah ida tasafa markuu ku sifoobo alwaarihu qofkii wax dhaxlayay biwaaxidatin mid waaxidadoo minhaa cilooyinka ka mid ah cilooyinka saddexda ka mid ah imtanaca waxaa reebtoonaanaya irtuhu dhexlidiisii wa tusamaa cilooyinkaas waxaa lagu magacaabaa mawaanic al irthi dhaxalka kuwii diidayey ayaa lagu magacaabaa almaanicu alwal maanica ugu horeeya ariqu addoonnimo weeye bijamiici anwaacihi nucyaalkiisa dhammaantood kulli ha kala qaadin falaa yariu ma dhaxlo alraqiiqu addoonku qinan addoon barax la ahaaye qiniga waxa wey waa addoon oo aan meelna xornima ka soo gelin hadda looma ballan qaadin dib inuu ka xoroobayo shardi laguma xidhinoo lama dhihin hadii waxaas la helaad xoroobe wax asbaaba oo asbaab xornimahu meel kama soo gelin waa addoon addoonnimadiisu barax la adahay weye qinan addoon barax la kaana ahaaye o mudaberan ama mid gadaal laga xoreeyey ahaaye mudaberka waxa weeyaan waxaa la yidhi markaan dhintaad xorta sayidkiisa iyo cidqigiisa wuxuu ku xidhay geeridiisa mudaber weeye ow amase mukaataban ahaaye mukaatabkana waxa weeyaan sayidkiisii wuxuu kula heshiiyey dhaqaalo qadar go-an inuu dhiibo hadduu dhiibana uu xoroobayo wuxuu yidhi intaasoo maala markaad ii keento xoraad waayaha waa kuu keenaho maalkaas qadarkaas intaas waktigaas dhiig qadarkaasna intaas dhiig saas iyadoo lagu heshiiyey ayaa waxa weeyaan aabihiisa dhintay mukaatabkaas waxba dhaxlima ama walaalkiisa dhintay ow mubacadan mid la gabaleeyey ahaaye mid la gabaleeyey oo gabala xorka ah gabalna addoonu ka yi oo maalan waxay ku imaanaydaa nin faqiir ah ama gabar faqiirad ah iyo qof kala isla lahaa qofkii faqiirka ahaa ayaa bacdigiisii xoreeyey oo yidhi anigu addoonkan intii aan ku lahaa xor weeye waana wada lahaayeen bis addoonkaas mar haddii qofka qeybta ka xoreeyey uu yahay faqiir ustusciya waxaa laleeyahay soo shaqay bacdigii kale marka bacdiga kale tana waa laleeyihi bacdina xoruu yahy marka wixii uu soo shaqeeyo bar waxaaba iska leh hadii qofkii lahaa barka kaleetuu milkina barkaas uu milkiyey ayaa la rabaa inuu isku gado haddaba hanti marka kaasoo kale waa yeela kara inta kale hanti ma yeelan karaan lakin kaas hantiduu yeelan karaa sababtoo hantida wuxuu ku yeelan bad barkiisa xorta laba qaab ayay sameeyaan inuu yidhaahdo maalin hible waxaad shaqaydana anaa leh maalin hible waxaad shaqaydana adaa leh oo nooba ay sameeyaan kaltamaan iyo inuu yidhahdo mar walba waxaad soo shaqaydaan barkayga leeya mid kasta haddii la yidhaahdo waxa weeyaan addoonka hadduu dhinto qof oo dhaxalkiisa u lahaa waxba mabacadkan ma dhaxlayo sida addoomada kale maysan wax u dhexlay ma dhaxlayo sababta loo diiday marka addoon inuu wax dhaxlo waxay tahay addoon wixii uu gacantii milkigiisa soo galay isla markaasba calal duul waxaa milkinaya sayidkiisa iskale haddii la yidhaahdo addoonkaanu ha dhaxlo dadka maalan aabihiisaa dhintay ha dhaxlo haddii la yidhaahdo hantida addoonkan la yidhi hala siiyo isla markaasba sayidka iskale sayidkuna ajnabi inuu ka yahay u badan tahay waxa weeyaan qofkan uu dhaxlayo addoonku marka waxay noqonaydaa in dhaxal la siiyo qof ajnabi ah inta kale dhan marka waa ku caddahay laakiin mubacadkan maalan fiiri mubacadkan oo kale haddii la yidhaahdo markii ama aabiis dhinto ama wiilu dhalaa dhintay qof uu dhaxalkiisa lahaayaa dhintay ha dhaxlo haddii la yidhaahdo oo niskan uu horka ka yahay waxa ku dhaxlo markuu hantida milkiyo laba maaday midta hadday awel kaltamayeen uu awel ay ku heshiiyeen waqti hebel waxaad milkidana anaa leh maalin heble maalin heblena adaa leh waxaa dhacday inay kusoo aadda maalinkii sayidkuba iska laha marka dhaxalka la hela sidaas marka waxay noqonaydaa dhaxalkan qof ajnabigahay u gudubta oo isqaadanaya tan labaad haddaysan ku heshiin inay kaltamaanoo waxa weyn wax alla wixii soo galaba markay soo galaan ay u kala barmaayeenna wixii dhaxal uu soo qaado baru qaadana ajnabiga marka mar kasta waxaa ka imaana ajnabigii inuu dhaxlo qofkan marka waana mamnuuc marka addoonku wax ma dhaxlo sababtu wax dhexli waayena waa noocaas oo qof ajnabiga hantidii qaadana ila sayidkii qaadana ow mucallaqan mid la xihay ahayey addoonkaasu cidquhu xorayntiisa bisifatin sifa lagu xihay sifa lagu xihay oo maala waxa la yihi bisha dilxija markay dhalato xoraad markaas isagoo suganaya dilxiji ayaa ramadaankaana waaa waxa weeyaan dhintay qof oo ehladiisiiy oo dhaxalkiisa u lahaa waxba dhaxlima waa addoon sababtoo maanta haddii la yidhahdo dhaxal hala siiyo sayidkiisa qaadan hantida ow amase muusan mid la dardaarmay bicidqi xorayntiisa ahaaye addoonkaas oo qofkii sayidkaa iska lahaaya yidhi haddaan dhinto waxa weyan addoonkaas ha la xoreeyo ow amase uma waladin uma walad ahaaye uma waladkana waxa weeyaan addoontii oo sayidkeedii iska lahaa uu ka ilmo dhalay mar hadduu sayidku addoontiisa ila waa u banaanta waa u xalaale haddii ilmo ay u dhasho oo ilmo makhluuquuqho la abuuray oo la suuriday oo loo jeedo banu aadana ay u dhasho khalaas uma waladaa la yidhaahdaa ma banaana inuu sii gada ma banaana inuu qof siiya ma banaana nuuc milkigiisa inuu ka wareejiya lama ogola markuu dhintana caladuula iskaga xoroobe uma baahna in la xoreeyo mar hadduu dhinto uma waladka maxaa yeelay lianna muujiba alirthi uu yidhi lina muujib alirthi dhaxalka shayga waajibiyaa alxuriyatu waa xuriyada alkaamilatu ee dhamayska tiran walam tuujad lamana helin mana la helin lama helin markaas wuxuu yidhi walaa yuurau lama dhaxlo alraqiiqu raqiiqa aydan noqoshe lama dhaxlada loolama jeedo haddii sayidkii iska lahaa dhinto asagoo xoolaha la dhaxlaayo soo geli maa taas loolama jeedo haddii uu dhinto sayidkii addoonna uu ka tegey addoonkaasu hadduusan mudabar iyo umwalad midna ahayn waa la dhalaa xoolaa la dhaxlaya ku jiraa ee macnaha waxaa loola jeedaa hadduu addoon ku dhinto xoola lagama dhaxlo mithaal xooluu hayay oo xooluu shaqaystayuu hayay waa dhintay aabihiis dhaxlima wiilan adigu addoonahood dhashay ayaa meeshaan jooga waa dhintay ma dhexlaydi islaantaadi addoonaa dhimatay ma dhexlaydi sababta waa maxe de xoolihiisaba sayidka iskale adigu maba lihid ha xoolaba maleba maxaa la dhaxlaaba xoolaba male addoon sayidkiisa iskale marka lama dhaxlo waxaa loola jeedaa xoola lagama dhaxlo walaa yuurau raqiiqu addoonkii lama dhaxlo oo hadduu dhinto xoola lagama dhaxlo aydan noqoshe liannahu addoonka laa maala lahu maalba uma sugnaan ila almubacadu ila almubacada midaad rabta midka mubacadka maahane mubacadka waa waxaa laga soo reebaa walaa yuurau raqiiqu ila almubacad ila almubacad mubacadka maahane horta midka kale xoola male inta kale wax xoolalo kuma jiraan mubacadka xoola waa yeela karaa isaga oo bacdiga uu xorka ka yihi wax ku milkiya ila almubacad fa inahu mubacadku yuurau waa la dhaxlaa canhu xaggiisa jamiicu maa shay dhammaantiis malakahu uu milkiyey bibacdihi gabalkiisa uu ku milkiyey alxor ee xorta bacdiga xortaa intuu ku milkiyey waa laga dhaxlaa oo hadduu maanta mubacad dhinto markii waa nag in wix uu milkiyo gabal u yeelana gabalna waxaa yeel oo qaybta uu xorta kayuu ku milkina qaybna waxaa yeelana sayidkiisa inta uu leeyahay waa laga dhala waa laga dhaxlaa wa yakuunu wuxuuna usugnaanaa jamiicuhu maalkaas dhammaantiis liwarasi dadkii dhaxalkiisa lahaa calal asixi qowlka saxiixnimada badan wa haada alqismu qaybtan oo ah mubacadka markuu dhinto in la dhaxlo khaarijun waa ka baxsan yahay can cibaarati naadimi naadimka cibaaradiisii maxaa yeelay fa ina alwaaria qofka wax dhaxlaa fiihi fi haadihi lqasla xaaladaas xaaladan qofka wax dhaxlaa laysa biraqiiqin addoon maaha addoon waa dhintay ma ahane addoon wax ma dhaxlin wuxuuna soo yidhi riqunku waa midda diidaya dhaxalko waxa weeyaan wax ma dhaxlo marka mubacadka in la dhaxlaa ka hor imaamaydo qaacidadii horeeto ahedoo addoon wax ma dhaxlo maxaa yeele addoon hadda wax ma dhaxlin isaga yaa dhintay waana mubacad waa halkaas mid wixii uu ku milkiyey qismigiisa oo xorta ah waxa weyan taasaa laga dhaxlaa taas ayaa laga dhaxlaa halkaas marka xaashiyadaa ayuu baqarigu ka qabtay in marka mubacadka bal madaahibtu qaabka isku khilaafsan yihiin wuxuu yidhi anaga cindanaa annaga shaaficiye agteenna weeye mubacadka in la dhaxlo oo nasiibka uu ku milkiyey qaybtiisa xorta wa cinda almaalikiyati iyo walxanafiyati labadaas labadaas madabood kalqiniyuu lamid yahay addoon baraxle waxna lagama dhaxlo waxna ma dhaxlo ko wa cinda alxanaabilati yariu waa dhaxlaa wa yuurau waa lan dhaxlaa wayaxjubu waana xijaaba calaa xasbi maa fiihi min alxuriya qadarka ku jiro xornimada ayuu wax ku xijaaba masale marka aada u muhiimaho saa-ilu badan oo dhowro markaas halkaas uu kusii sharaxaya hadhow in laga faaisto ay tahay halkaasna waxaan uga gudubnay maanicii koobaad oo ahaa riqi almaanicu thaani maanica labaad alqatlu waa dilka dilka weeye falaa yariu wax ma dhaxlo alqaatilu qofkii wax dilay maqtuulahu qofka uu dilay ma dhaxlo haddii qofku dilo qof uu dhaxalkiisa lahaa uu saas ku dhinto qofkii ma dhaxlaayo maxaa yeelay man istacjala shay-an qabla awaanihi cuqiba bixirmaani shayga qofku hadduu degdegsado qaacidadu waxay leedahay waqtigiisii ka hor oo waqtigiisii iyadoon la gaarin sharciyan uu isku dayo inuu degdegsado waxa weeyaan waxaa lagu ciqaaba in laga hoojiyo waxa weeyaan waa sadu dariica ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa ay kamid taho baabkaas waxaa loo xirayaa dad oo aan wax magarad ahayn oo waxaa banu aadanka ku jira qofkii hantida lahaa oo uu dhaxalkiisa lahaa islama sugi kartid inta dishid aada dhaxashid markaasi wuxuu ku dili karaa khiyaana markaasu haddana dhaxalkii usoo fadhiisan karaa iyo diyadi marka baabkaasba waa la xirayba haddayba meel uu ka soo galo dilka waxa weyaan khalaas khalaas waxa weeyaan dhaxalkiisa waxba kuma laha hadduu qofku dilo qofku dhaxli lahaa dhaxalkiisa waxba kuma laha almaanicu thaani maanica labeeya alqatlu waa dilka falaa yariu wax ma dhaxlo falaa yariu ma dhaxlo dhe alqaatilu qofka dilay maqtuulahu kuu dilay sawaaun waa isku mid qatalahu inuu u dilay camdan kas kas inta ulu qastayuu nabar ku dhiftay inuu ku dilo ugu talagalay aw khadaan ama gefuu ku dilay ama gefuu ku dilay waa isku mid midna dhaxlima oo isagoo ugaar iska shiishanaya uu ku riday khalaas waa dilay meesha aabihiiso meesha jooguba ku dhaay xabadii ama wiilkiisii ama islaamtiisii ma dhaxlay bixaqin inuu ku dilo aw hayri qayrkiis inuu ku dilo shaaficiyadu tanay dheeraad leeyihi xaq inuu ku dilo iyo qayrkiis inuu ku dilo waa isku mid mialan xaquu ku dilay maa maxe waa badan yahay xaquu ku dilay maalan walaalay ahaayeen walaalkiisaas na cid kale uga sokeedo dhexli laheed mala wiilu isagu dhalaa walaalka kadib sharciga islaamka ay iskala yimaadeen maxkamadda qisaasu ku yeeshay loo xukmiyey xaqu inta la tago kow ka siista ma dhaxlaa yidhi xaquuna ku dila de xaquuna ku dila saas leeyahy shaaficiyadu aw kayrihi ama xaq waxaan ahayn ku dila aw xakama waa xukmiyey biqasbi dilkiisa isagoo qaadiyo meel fadhiya loo keeno markaasaa la yidhi haye ninkan dembigaasuu galay dembigii sharciga ilaahay u firiyey wuxuu keenay dil sharciga diluu ku xukmiyey ha la dilo uu yidhi inta xukmiyey ma dhaxlaayo maxaa isagaa xukmiyey in la dilo aw shahida caleyh ama waa ku markhaati furay bimaa shay kula markhaati furay yuujibu waajibinaya alqatla dil ama waa la soo dacweeyey qofkan qaraabadaada ahaa markhaatiya loo bahdo dembiga lagu haystaana waa dembi hadduu ku caddaado qatli keenaya markhaatigii waad ogeed sidaad ogeeda dar alla u sheeg waa lagu dili khalaas dhaxalkiisa shaqa kuma lihidin shaafiyada wax shaqaa kuma lihid wax shaqaa kuma lihid ow zaka ama wuxuu taskiyeeyey man qofkii shahida caley ku markhaati furay tanna waxa weya markhaati qofkii waa lasoo dacweeyey qaraabadaada ahaa oo dhaxalkiisa laheed waa la soo dacweeyey markhaatiyaana weliba loo keenay dembigan inuu ku jiro laakiin markhaatiga waxaa shardiya ama qaadigu inuu yaqaano ama laba qof oo fiqaado lagu kalsoon yahay ay taskiyeeyeen aa shardiya markhaatiga marka oo xukunkiisa la qaadanayo yaa yaqaana le markaasaa tiri anaa aqaan markhaatigan sidaasaan ku aqaana wanaaggaas iyo cadaaladdaasaan ku aqaana markhaatigii cadaaladoodiiyaa sugnaatay saasaa loogu diri ma dhexlay qofkaas sinaba sababta waxay leeyiin waa sadu dariica waa in baabka la xidhaa la rabaa albaabka in la xiraa la rabaa oo sinaba waxa weeyaan qofku qofka dhaxalkiisa leh waxa weeyaan uusan sabab u samaysan uu hadhow inta ku dhinto uu waxa weeyaan hantidii ku qaato walaslu asalka macnaha daliilka loola jeeda asalka maanta walaslu asalka fii dalika xukunkaas u asalka ah oo inaan qaatilku maqtuulkiisa dhaxlin daliilka u asalkaa qowluhu waa nabiga hadalkiisa sala allahu alay waslam uu yidhi laysa lilqaatili qofkii wax dilay uma sugnaan min tarikati lmaqtuuli kii la dilay tarikadiisa shay-un waxba uguma sugnaan qaatil mar hadduu yahay tarikadii maqtuulka waxba kuma laha waxba kuma laha saxaaxa xadiiskaas waxaa saxiix yeelay ibn cabdilbar iyo waqayruhu qeyrkiis ayaa saxiix yeeleen xaashiyada marka baqariga fiiri halkaas madaahibta aqwaashoodu si fiican ugu kala saaray marka waana meel muhiima inaan wax yar iyadana dul istaagno bixaqin meeshaasuu qabta bixaqin wuxuu yidhi ka mu xaqi waxa weya ka muqtasin qof qisaastay oo kale qofkan qaraabadaadaha oo dhaxalkiisa laheed qisaasaad ku yeelan kartaa waa qisaasta oo kale walow bikayri qasdin hadduu ku dilo o kale ka naa-im isagoo hurdaayuu ku galgashay caruurkiisii markaasuu hooyadii a ku galgalatay caruurkeedii waa dhintay ma dhaxlaydo maxay iyadaa dishay ka naaimin oo kale wa majnuunin oo kale qof waalana ku tuntay qof uu qaraabadiisa ahaa ma dhaxlayo wa iflin saqiir oo kale oon mukalaf ma ahayn walow biqasdi maslaxati dantiisa inuu uqastaba allah ka dhigo ka darbi labi aabiyoo garaac oo kale waladahu caruurkiisii litadiibi inuu edbiyo wuxuu sida caruurtaaga edbi qaladu sameeyey waa ku dhintay wa ka badi jurxi dhaawicii jeexay oo kale kasoo baxa ku yilay markaasuu dilaaciyo is bal maashan ka dilaaci lilmucaalajati inuu daweeyo darteedu u jeexo iyo wanaxwi dalika wax lamid a walow xaadiqan xataa khabiirba ha ku ahdo dhakhtarnimada oo xataa mogtahay haddii qofku uu nabarkan jeexo caruurtiisa ama cid kale oo uusan khabiir dhakhtarnimada ku ahayn waaba damaanaaba taas waaba xadiis suganba waaba xadiis suganba man tadababa walam yakun dabiiban nabiga sala allahu alay slam waa ka sugnaaday inuu yihi qofkii dhakhtar iska dhiga oon dhakhtar ahayn wax alle wuxuu geystay waa damaana waa guda diyaa looga rabaa laakiin asagu qofka hadduu khabiirku iyo dhakhtarnimada uuna dadaaluusan wax tacadi ah iyo taqsiira uusan la imaanin ma damaano aabbuhu marka waxay dhaheen isagoo sidaas qabiil u ah ama see qof kaleeto qaraabadaaho hadduu qof inta dhaktareeyo oo dawey tago uu u dhinto dhaxlima wal macnaa fiihi macnaha dhan oo ku jira waxa weeye tuhmatlisticjaal qofkan waxaa la tuhmayaa qofkan uu dhaxalkiisa leeyahay inuu degdegsanayey oo islahaa ha dhinto aad dhaxashidi taasaa la tuhma fii bacdi suwarya marka lagu tuhmaa suwarta o dhan kama muuqato inta kalena waa maxe wasadu lbaabi waa albaabka in la xiro filbaaqi inta kalena albaabka la xira horta sideedaba wadaba inuusan usoo marin qofku qofkan inuu dilo oo uu dhaxalkiisa leeyay maxaa yeele waxaan la tuhmayaa naftu inay u ilato hantidan aad qaalatid qofku ha dhinto marka dilka meel qof ka soo galay laakiin aan dhaxalka loo diidayn oo laisla ogol yahay hadda la sheega wuxuu yahay wa yustatnaa waxaa laga soo reeba min alcumuumi almufti wa rawi lxadiid labadaas waa lasoo reeba mufti qofkan waxa weeyaan dembiyuu galay qaadiya loo geeyey dembiga nuucaana xukunkiisa la rabaa marka in la ogaado qaadigiiya marka weydiiyey wuxuu yidhi sheikh qofkii dembigaas gala sharciga ilahay xuu ka qabaa markaasuu sharciga ilahay wuxuu qabaa in la dilo khalaas qaadigii waa fiiriyey maxi shik muftigu u sheegay waa xukmiyey kaas fadwooday waxa weya hadhow hadduu qofkan la dilay dhaxalkiisa lahaa waa dhaxla maxaa yeelay moog tahay muftigu mulzim ma aha kuma laazimiyo xukunka qofka waxaa lamid a raawi lxadiid waxaa la yidhi qofaa dembi galay markaasaa la yidhi war wax daliiloo kusoo aroraya haya markaasuu ninta istaago yihi xadathana fulan can fulan can fulan qaala qaala rasul lah sala allah ala slam kada wa kada xadiis oo ninkan dembigiisa dil ku caddaynayuu wariyey khalaas waa lagu xukmiyey waa la dilay waa u dhexla asagu sababtoo asagu mulsim ma ahayna mogta waa un xadiiskaas buu sheegay labadaasaa ka badbaadaya wuxuu yihi liannahumaa mukbiraani muftiga iyo iyo raawigu waa laba mukbir bkhilaaf qaadi qaadiga waa khilaafsan yihiin lnahu mulzim wey isaga xukunka waa laazimina waa lama khilaafi karo haadaa kan kulluhu dhammaantiis cindana waa shaaficiyada agteeda waxaan ka hadlaynaa wy waxaasoo dhan ama madahibtii kale waa tanaa marka wa ama calaa madhab imaami malik fa cindahu wuxuu yidhi in kaana alqatlu dilku hadduu yahay camdan cudwaana nabarka waa ula qasday gardaruuna u dilay fainahu laa yariu ma dhaxlayo min maali maalkii uu ka tegayna dhaxlimaa walaa diyatin diyada isaga laga qaadana dhaxlimaa ila diyadii isagaaba laga qaada isaga dilay labada midna dhaxlima maalikiya halkaas maalikiyadu halkaas inta kale waa dhaxla wa in waa kana wa in kaana dilku hadduu yahay khadaan gaf fa inahu yariu saddex u kala qaada maalikiyada wa in kaana qatligu hadduu yahay khadaan gaf oo isagoo isle meeshaas ku shiish baro ayuu qofku dhaxalkiisa lahayo ku dhufto xabadii fainahu yariu waa dhaxlaa min min almaali maalka maalkii uu asal qofkaasu lahaayu wax ka dhaxlaa duura diyati diyada ka sokay diyada dhalima le diyada waxaa laga qaadaa qaraabadiisii ma dhaxlaayo diyada wa cinda alxanafiyati xanafiyada agtooda marka intaas waxaan ahayna waxa dhan wax ka dhaxlaa wey maalikiyada wa cinda alxanafiyati xanafiyada agteeda kullu qatlin dil kastoo owjabal kafaarata kafaara waajibiya manaca waadida min alirti dhaxalka dil kasta oo kafaarada waajibiya waa dilka kafaarada waajibiya waa qatligi amdi shibl camdigii iyo khadaci ayaga agtooda ayaga camdiga maxdigaahu ma waajibiye kafaaro lakiin isagaa sheegaya taasna waa isagaa sheegaya wuxuu yihi wa cinda alxanafiyati kullu qatlin waa dil kasta oo jaba waajibiya alkafaarata manaca waadida min irti dhaxalka wamaa laa waxaan kafaaro waajibinna falaa ey falaa yamnacu ira ila alqatla alcamd alcudwaana dilka kaska oo xadgudubka ah maane fa inahu dilkaasu laa yuujibu ma waajibiyo alkafaarata kafaaro cindahum xanafiyada agtooda waana sida raajix ahi intaas sidaas ay sheegeen raajix qur-aanku qatliga wuxuu oo kafaaradu ka ratibanto wuxuu ku sheegay khata si sariix ah uu ugu sheegay marka midka oo camdi cudwaanka ah ma waajibiyo kafaaro cindahum agtooda wa maca dalika yamnacu min alirtina waa diida marka waxay iyagu leeyihiin waxa diida waxa weya irfiga waa camdiga cudwaanka ah iyo qatli kasta oo waajibiya kafaara halkaasay xanafiyadu ka bixeen xanaabilada waana qowlka ugu cadaan badan xagga cadliga uguna dhowaan wallahu aclam sawaabka qowlka ugu dhawa qowlkan xanaabilada fiiri wuxuu yidhi kullu qatlin madmuunin biqisaasin ow diyatin ow bikafaaratin yamnacu lirf dil kasta oo lagu damaano qisaas waa camdiga cudwaanka ah camdiga cudwaanka ah ow diyatin ama diyo lagu damaano shibulcamdigii oo kaleeto iyo khada iyo ow bikafaaratin xataa diyadiiba yaan adiga lagugu lahaan qaraaba ha bixido kafaara lagu damaanay yamnacu lirfa waxa weyaan irsig waa diida wamaa laa waxaan sidaas ahayn falaa y falaa yamnac ma diidayo falaa ay falaa yamnac ma diidayo wax alla waxaan qisaasu ka imaan oo aan waxa weya qisaasu ka jirin waa maxay marka xad oo kale weeye ama qisaas oo kale waxa ay leeyihiin marka waa u dhaxlaha soo haray waa maxa ilaa camdigii hadduu u dilo ma dhaxlayo hadduu shibul camdi u dilana ma dhaxlayo haddii uu u dilo waxa weyan khada maxdigana ma dhaxlayo ilaa kafaara ka imaanayde maxaa soo haray qisaasoo kale u dil qofkan xaqu ugu yeeshay qisaas qaadigii u geystay waa loo xugmiyey ka qis ka qisaasin ay ku mithaaliyeen xanaabiladu qisaastii oo kale qisaas u disho o amase ka xadin oo kale xadi u dil asaga qaadiyaha meeluu fadhiyey waa loo keenay qofkan xadaa lagu yeeshay waa ku xugmiyey waa ku dil waa dhaxlay leeyihin sababto waxay leeyihiin sharcigaba laguma magacaabo marka koowaad horta qatli arrinta isagaa dilay lama yidhaahdo had oo waxa weyan hadduu qofkaan waxa weeyaan meelaha gabal wey oo misaal shahaadadoo kale fiiri sharciga laguma magacaabo qatli hadduu ku markhaati furoo kale ama taskiyad meelaha qatliga lagu magacaabo sida qisaasta iyo xadkana waxay leeyihiin waa mubaax ficil mubaaxa weeye ficilkan mubaax aho irsigii ma mancina labadaasay leeyihin waxay leeyihin meelaha gabal maba lagu magacaababa meelaha gabal maba lagu magacaabay leeyihiin qatli sida sha shahaadada sida waxa weeyaan taskiyada maba lagu magacaabo meelaha lagu magacaabo qatliga sida waxa weeyaan inuu qisaas u dishay sida inuu asagu qaadi ahayo inta xugmiya xadkii u dilay taasna waxay leeyihiin waa ficil mubaaxa laa yamnacu lirta marka marka waxaad moodaa inay cadliga cadaaladda inay ugu dhow dahayd meeshaas halkaasna waxaan uga gudubnay maanicii labaad maanica saddexaad walmaanicu thalith maya waxaan ku dhex jirnaa maanicii koobaad aanaan weli sharaxiisa aanan dhamayn wayariu lmaqtuulu maqtuulkii waa dhaxlaadhe qaatilahu qofkii asaga dilay bilaa khilaafin khilaaf lahaan hadda waxaa la soo yidhi qaatilku isagu maqtuulka dhaxlima laakiin maqtuulku waa dhaxli kara qaatilkii siday ku imahayd asagaa ku mithaalina uma baahna sharax kale kamaa idaa jaraxa hadduu dhaawacoo kale alwaladu caruurkii abaahu aabihiisuu dhaawacay jurxan dhaawac dhaawacaasoo yufdii bihi aabbaha gaarsiinaya ilalmowti geeri caruur aabihiis nabar ku dhiftay caruur caaq waxaase waalideen ama caaq ma ahayne waxa weeyaan lama jeedinba isagoo n dhagax weyn meel ku turaayo odog madax uga fadhiista markuu ku dhiftay odog waa sakaraa waa rafanaya caruurkii waa argagaxay bal wuxuu is yidhi isbitaalkaad wal oro ordid aabee meelaha ku orod gaadhi raadi isagoo ordaayo argaxsanaa gaari jiro markaas nafti ka dhaca odagiina weli waa nool odagiina weli waa nool odagii waa la rogrogay laba maalin ama maalin kadib waa iska dhintay caruurkaas hadduu maal lahaa maalkiisa marka la dhaxlaayo qayb aabba qaybtiisi waa la siina isagiioo dhintay mayd mayd dhaxlaa leeda dag waa dhinta waa la siina ama maalintiiabaa la dhaxlaa hantidii isagoo noola xataa la dhaxli kara odagiiyo sakaraaba halkan isbitaalka yaalla cunugii maantuu dhintay maalihaan la dhaxlo isagoo nooluba qaad ama waa dhinta markaasaa la yidhi berri ha la dhaxlo hantidii waxaa la leeyahay ko horta odagu waa noolaa markuu wiilku dhintaye horta dhexalkiisa xagga hala dhigo markaas kadib odag ciddii dhexli leed kasii dhaxlay oo mayd mayd dhaxlay laga dhigay kamaa idaa jarax hadduu dhaawac oo kale wey alwaladu caruurkii abaahu aabiis jurxan dhaawac dhaawacaasoo yufdi bihi gaarsiinaya ila lmowti geeri uma maata alwaladu caruurkiiyaa dhintay aljaarixu dhaawacay qabla abiihi aabiis ka hor almajruuxi la dhaawacay fa ina alaba aabbuhu yariu waa dhaxlaa alwalada caruurka alqaatila isaga dilay qadcan go-naan wa haadaa kanu khaarijun waa ka baxsan yahay can cibaarati naadim naadimka cibaaradiisii oo odagaan wax dhaxlayo ama qofkan maqtuulka wax dhaxlaa qatligii diidaayey waxa wey irtiga soo geli maayo linahu maqtuulka laa yusmaa laguma magacaabo qaatilan waa maqtuula la yidhahda linahu maqtuulka laa yusamaa qaatilan laguma magacaabo wlmaanicu thalith maanica sadexeeye maanica saddexeeye ikhtilaafu diin waa diinku inuu iskhilaafo bilkufri gaalnimo iyo walislam isku khilaafo shaaficiyadu sidaasay qabaan waxa weeyaan waa markuu isku khilaafo ku islaamnimo iyo gaalnimo isma dhaxlaan kufrigaas ha ahaado kufri asli ah ama riddo ha ahaado ciyaadan billaah oo qofkii hadduu maanta ridoobo aabihiis hadduu dhinto dhaxli ma qofki waa ridoobay ridda lagu xukmiyey waa caddaatay inuu murtad yahay waa xujadii lagu ogay waa caddahay waa murtad ma dhaxlaayo aabihiis hooyadiis ma dhaxlaayo marka asna lama dhaxlayo qofkii muslimaha dhaxlima isagana muslim dhaxlima marka gaclasiga iyo murtada labadaba sida ikhtilaafu diin hal masalay sheegaan oo murtadka laga dhaxlo hal masalo oo murtadka laga dhaxlo ayay sheegaan marka marka waa noocaas wlmaanicu thalith ikhtilaafu diin weeye bilislaam u isku khilaafiyo walkufri falaa yariu lmuslimu muslimku dhaxli ma alkaafira gaalka walaa yariu lkaafiru gaalna dhaxli ma almuslima kamaa habata sida ku sugnaaday fi saxiixayn buhaariy muslim wa qayrihima wa dakhala lqismaani labada qayboodba waxay soo gelayaan oo gaal iyo muslim inaysa isdhaxlin fii cibaarati nadim naadimka cibaaradiisa oo uu yidhi ikhtilaafu diin maxaa yeele liana ikhtilaafa diin diinka iskhilaafkiisa xaasilun waa mid kusoo xasilay fiihimaa labadaba oo gaalka iyo muslimka labadaba kusoo xasilay wayatawaarau lkufaaru gaaladu waa isdhaxlayaan bacdun gabalkood min bacdin gabalka kale gaaladu ayagu waa isdhaxlayaan oo waxay leeyihin shaaficiyadu gaal oo yahuud ah iyo wiilkiisoo nasraani ah waa isdhaxlayaan ama majuusi iyo mid yahuud ah ama buudi iyo mid kale ama mid kaleo mushrigaho qabuuri iyo qubuuli ah oo qabri caabudo ah iyo mid waxa weeyaan buudiya waa isdhaxlayaan mar hadday mushrikiin kufaar isleeyihiin waa isdhaxlayaan liana alkufra gaalnimada kulluhu dhammaantiis milatu waaxida waa hal milo fi lirti xagga dhaxalka ir xagga dhaxalka wuxuu ka ixtiraasa masaa-il badan lagu kala duwaa oo marka waxa weeyaan jizyadoo kaleeto laga hadlaa waa la kala duwaa waa la kala duwaa marka gawraca laga hadlaa waa la kala duwaa gabdhaha guurkooda marka laga hadlaa waa la kala duwaa fi lirti marka saas ugu qayda sidaas ugu qayda markaasu liana alkufra gaalnimada kullahu dhammaantiis milatun waaxida waa hal diina fi lirti dhaxalka marka la joogo laakiin baab walba maaha fafhan fahm halkaasuu kaaga qabtay marka madaahibta kalena dhegeyso xaashiyada baqariga qowluhu yidhi liana alkufra kullahu milatun waaxida waxaadna madaba shaaficiyada in laga xoog baday meeshaan fiiri xagga istidlaalkaadna ka dareemi wuxuu yidhi ey cindanaa agteenna calala saxi qowlka saxinimada badan kufrigu waa milla waaxida sidaas darteeda way isdhaxlayaan gaaladu laakiin ogow masale intaanan dhex garin xaashiyada masale ay qabaanaa jirta laftirkoodu shaaficiyadu oo waxay tahay kufaarta isla dhaxlaydaa waa inay ka midaysan yihiin xiraabada iyo waxa weeyaan cahdiga oo maalan labada gaalo isdhaxlayda waa inay ama xarbi wada yihiin ama mucaahad ay wada yihiin ee gaal muxaarib ah oo xarbi ah iyo gaal dimi ah ama musta'min ah ama mucaahad ah isma dhexlag saasay qabaan ee shardi waxa ah ama xiraabada inay ku wada jiraan ama si amniga ay ku wada jiraan taasuna muhiima ey cindana calal saxi wa cinda alxanafiyati iyo xanafiyada labadaas madhaba saas la qabta cinda alxanafiyati xanafiyada agtooda kadalik waa sidaas oo kale wadalika kaasuna m haabitun waa mid ku sugan bidaliili qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa daliilkiisu kusugan yahy ilah wuxuu yidhi famaadaa bacda alxaqi xaqa ka gadaal maxaa ahaaday ila dalaalu baadi un maahan ma xaqaa wax ka dambeeya jiraan oon dalaal hayn mar haddii islaamnimo la waayo waxa ka dambeeya dalaal un weeye saas halkaasay u daliishadeen oo waxay leeyihin islaamnimo waxaan hayn waa dalaal dalaal marka waa milla waaxid wa cinda almaalikiyati laakiin maalikiyada agtooda iyo walxanaabilati alyahuudiyatu yahuudnimada milatun waa milla wanasraaniyatu nasraananimadu milatun waa milla oo waxay leeyihiin yahuudiga wixii yahuudi waa isdhexlayaan wixii nasaara waa isdhexlayaan laakiin yahuudi iyo nasraani isdhexli maayaan amase yahuudi iyo gaal buudiya ama majuusiya ama nasraani iyo iyo buudi ma isdhexlayaan wamaa cadaahuma labadaas wixii kasoo horayna milatu waa isku milla wax alla wix labadaas ka soo har ahlu kitaabka wa daliiluhumaa daliilkooda qowluhu alla hadalkiisa tacala alla waa sarreeya likullin ummad kastaba jacalnaa waxaan u yeelnay minkum idinka xaalay ka mid yihiin shircatan shareecan u yeelnay iyo wa minhaajan wadda ay maraan marka daliilka waxaa xoog badan halkan fiiri sababtoo ah fiiri aayaddii hore maxay ka hadlayday min xayu dalaal walxaq aa laga hadlaa laakiin aayaddan waxay ka hadlaydaa milal marka mas'aladii tanaa u dhow fiiri milal diimuhu inay kala googoori yihiin oo ummad kastaba diin la siiyey milo in la siiyey oo milooyinka ay kala duwan yihiin aayaddan way ku cadda laakiin aayadda hore waxay ka hadlayda milooyinku haba iskhilaafsanaadeena waxaan islaamka ahayn waa baadil taasay ka hadlayda marka waxaa moodaa inay xagga daliilka ay tani xoog badan tahay wallaha aclam baablwaariiina baabulwaariiina haada kan baabulwaariiina kuwii wax dhexlaya baabkoodi wey oo mina rijaali rag ah iyo wanisaa haween labadiiba uga hadla marka iska baabu taqliib waxaad moodaa ragga inuu ku gaabsaday ciwaanka marka waxa weya wanisaa-i waa ku in lagu daray ahayd sababtoo ah abyaadda soo socota oon baab kaleeta lahayn waxa weeyaan rijaashii wax dhexlayday iyo haweenkii wax dhexlayay labadaba waa looga hadli labadaba waa looga hadli baabulwaariiina haada kan baabulwaariiina kuwii wax dhexlaya baabkoodii weeye oo min arijaali rag ah alwaarihuuna kuwa wax dhaxlaa bilasbaabi sababihii wax ku dhaxlaa sababihii ahalaaati saddexda ahaa sababihii asaabiqati soo hormaray wahiya sababahaas annikaaxu nikaax weeye iyo walwalaau wala iyo wanasabu nasab weeye qaala naadimu naadimku wuxuu yidhi maxamed ibn cali ibn maxamed ibn xusein araxbi wlwaarihuuna min arijaali cashara asmaahum macruufat mushtahira alibnu wabnu libni mahma nazla wlabu waljadu lahu wain xala wاlakhu min ay اljihaati kaana qad anzla allahu bihi اlqur'ana wabnu laqi lmudli ilayhi bilabi fasmax maqaala laysa bilmukadabi wاlcamu wabnu lcami min abihi fashkur lidi liijaasi watanbiihi wazawju wlmuctiqu dulwalaa'i fajumlaة dukuuri haaulaai wuxuu yihi wlwaarihuuna kuwa wax dhaxla oo min arijaali kuwaasoo min arijaali ragga ah casharatun waa toban laba dariiqa loo tiriyaao dariiqatu ijmaal iyo dariiqatulbasdi marka la duuduubo waa toban raggu marka la fidiyana waa shan iyo toban waana kuu tirinaa shan iyo tobankii iyo tobankiibaa ha halkay meel iskula jiraan ee marna waa lasoo gaabin marna waa la bastin ee k ee qaar ma maqna qaara la isku qaban magacyadooda la isku qaban marka la gaabinayo qaarna oo hal wasfiyo jamcina ayaa la iskula qabana marka kaleetana waa la sii kala shaandhayna walwaarihuuna kuwa wax dhaxla kuwaasoo min arijaali ragga casharatun waa toban asmaahum magacyaalkoodu macruufatun waa mid la yaqaano mushtahiratun oo caan ah oo culammada fardiyiina agt fardiyiinta agtooda caanka ah alibnu waa wiil masala muhiim ah mar haddaad dhaxalka joogto sifada lagu sheego qofka marka la sheego meydku la leeyahy haddii la yidhi ibni macnaheeda waa maxay maydkaa dhalay waa ama hooy u yahay ama aabbu u yahay sifada lagu sheego lagula dhawaaqo uu meydka u yahay waa calaaqada meydka kala dhaxay marka alibnu haddii lagu yihi marka hore waa inaad ka fahantaa meydkaa dhalay alibnu waa meydka wiilku dhalay wabnu libni iyo wiilka meydku dhalay wiilku sii dhalay waa labo so uma jeedin mahmaa nasala si kastuu hoos ugu dago oo waxa wey ibnu ibnu ibni ibnu ibnu ibnu ibni sida kasta hoos ku dego laakiin hal shardi bimaxdi dukuur rag kaliya waa inuu kusoo gaara oo maxaa la diidaa ibnu binti ibnu libni eber wey waxba ma dhaxla amase b ibnu binti libni amase ibnulbinti eber wey waxaas dhan waxba ma dhexlaayaan mar haddii meydka iyo asaga gabaru u dhex marto oo qof dumaru ay soo dhex marto khalaas wey waxaa la rabaa inuu meydka kusoo gaaro bimaxdi dukuur rag kaliya waa labo waljad walabu aabbihii weeye walabu aabbihii weeye aabbihii mar haddii ab lagu yidhi sifada la sheegay meydku u yahy waa maxay meydku dhalay wey waa saddex waljaddu awo weeye lahu halkaan u celin sida ugu fiican waa sida baqariguna u celiye shashuuriyaduna u celiye meydka u celi lahooda waljaddu awo weeye oo lahu waljadu awo weeye oo lahu lilmeyiti meydka usugnaaday sida ugu fiican waa saas awowga oo meydkan awowo u ah ilaa waxaan bana idhi sifada la yidhaahdo sifadii la sheego meydka u yahay qaacidadan ku socnaaba saas ahe marka meydka awowgiis meydkaas awowgaasna waa awowga bimaxdi dukuur waxa weeyaan awowo ugu ah oo maalan waa aabihiisu dhal ama aabihiis aabihiisu dhal ama aabihiis aabihiis aabihiisu dhal laakiin jad faasidaha jira oo waa maxay waxa weeyaan abuu ummi lmeyd meydka waxa weyan hooyadiis aabiis oo awowga hooyada qale waxba ma dhaxlo jad faasidaha leedahay marka waxa weyan bimaxdi dukuur wey marka waxaa la rabaa waljaddu lahu lilmeyit lahu lilmeyit waana sida u baqarigu kugu celinayo damiirka wain calaa haba sarreeya awowgaas oo ha noqdo abu abu abu abil abil waa meyid midku raba ha noqdo kan kaleeto walaku walaal weeye min ayi ljihaati dhinacyaalka dhinac alla dhinaci kaana uu ka sugnaado walaalkaas dhinacyaalka halkaas marka saddex walaala iskula jirto oo laisku qabtay hal mar waa akh shaqiiq ah akh liabin akh liummin saddexdaas marka hal midaa laga tiri fiiri sida loo soo gaabiyey qad anzla allahu alla soo dejiyay bihi biirihi dhaxlidiisa alqur'aana qur'aan alla kusoo dejiyay walaal inuu wax dhaxlo qad anzla allahu alla soo dejiyey bihi biirhihi dhaxalsiintiisa alqur'aana qur'aan alla kusoo dejiyay wabnu laqi walaalka wiilkiisa weeye walaalka almudli soo dhowaaday ilayhi meydka ugu soo dhowaaday bilabi aabbaha kan lixaad waxa weeye ibnulaq marka ibnulaq waa la kala qaaday aq oo dhan lama dhihin waa la qayday maxaa la yidhi waa walaalka maydka aabbaha uusoo dhawaaday halkaas fiir labaa laysku qabta marka waa maxay waa ibn lakh shaqiiq iyo ibn lakh liabi maxaa meesha laga saarayaa ibn lakh liummi maydka walaalkii ku hooyada kaliya ahaa oon ku aabbada ahayn wiil ku dhalay waxba ma dhaxlo ibnulakhaas wax ma dhaxlo wax ma dhaxlo fasmac maqalu ku yidhi maqaalan hadal hadalkaasu laysa aan ahayn bilmukadabi mid la beeniyo aan ahayn hadal aan la beenin oon la beeni karin maqalu ku yidhi waa hadal ijmac hadalkan walcamu adeerkii weeye oo min abiihi maydka aabihiis xaggiisa ka ahaaday min abiihidu waxa weeyaan alcam iyo ibnucam labadaba way u taallay waxaad leedahay maydka aabihiis walaalkiis wey marka halkaasna labaa laysku qabtay ogow oo waa maxay cam shaqiiq ah iyo cam liabi maydka aabihiis ninkii ku abi hooyaha iyo kii ku aabbaha maxaa meesha laga saaray kii ku hooyadaha maydka aabihiis oo cam liummin ah oo aabba ku hooyo ahaa lakiin aan ku aabba ahayn kaas wax ma dhaxlo dawla arxaamku ka mid yihi iyo wabnulcami ina adeerkii adeerka waxa weeyaan wiilkiisii in adeerka asoo waxa weyan adeerkaas oo wiilka dhalayo min abiihi maydka aabihiis xaggiisa ka ahaaday ibnulcamka wax dhaxlaa waxa weeye camkii shaqiiq ahayo aabbaha maydka ku aabbiyo hooyo ahaa iyo camkii liabka ahaa oo aabbaha maydka ku aabba ahaa wiilashoodaa wax dhaxla wax aan wax dhexlayn waxa weeyaan ibnulcam lilum waxa weya maydka aabihiis walaalkii ku hooyada ahaa waa dawlarxaam wiilkiisuna waa dawlarxaam wax ma dhaxlo halkaas waxaan maraynaa waa sideed fashkur shukri lidil iijaazi soo gaabinta axadka u saaxiibka ku yidhi iyo watanbiihi baraarujinta waa naadimka waa inaad ku shukridaa man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuhu fain lam tajiduu bimaa tukaafiuunahu fadcuu lahu baba u duceey fashkur ku shukriyuu ku yidhi lidil iijaazi soo gaabinta midka u saaxiibkaa iyo watanbiihi baraarujinta intaas wa iska tamaamulbayd waana tambiihna waata tambiihaadkiisu aada u badan yahay kitaabkan wa zawju iyo zawjkii wey mar haddii zawj la yidhi sifadaasu maydka u yahay maydkuu qabay meesha waxa dhintaa zawjaa markaas walmuctiqu kii tobnaadna kii xoreeye wey muctiq haddii la yidhi catiiqaa dhintay marka qofkan la xoreeyaa asalkiisa addoonnima soo martay muctiqaasoo dul walaa-i walaha u saaxiibkaa fa jumlatu dukuuri kuwa wax dhaxla oo ragga ah fa jumlatu dukuuri ragga duduubkooda haaulaa waa kuwaasu ku yii marka toban waxay u noqdeen fiiri ibni iyo ibnulibni iyo ab iyo jad iyo akh oo laysku qabtay iyo ibnulakh oo laysku qabtay iyo cam iyo ibnulcam zawj iyo muctiq saasay toban u noqdeen shan iyo toban kale siday u yihiin waxa way fiiri ibni waa ko ibnulibni waa labo ab waa saddex jad waa afar akh saddexaad ka tirina akh waxaa leedaha shaqiiq oo maydka ku abi hooya iyo akh liabin oo maydka ku aaba iyo akh liummin ah oo maydka ku hooya halkaas laba dheeraada durbaba kaaga soo baxday toddobaad marsiini ibnulakhna labaa laga dhiga ibnulakh oo shaqiiq ahaa iyo ibnulakh liabin halkaas waxa weeyaan marka sagaalaad mare mid dheeraada kaaga soo baxay mid dheeraada ayaa kaaga soo baxay camka labaa kaaga soo bixi cam shaqiiqa iyo cam liabi waa koob iyo toban ibnulcamna laba wey ibnulcam shaqiiq iyo ibnulcam liabi halkaas waa saddex iyo toban zawjka afar iyo toban muctiqana shan iyo toban ragga wax dhexlaa shan iyo tobankaas wuxuu ka teg uusan sheegin waa khaalka abtiga abtiga ayuu ka tegey oo haddi xadiis saxiixa ku sugan oo nabigu yihi sala allahu alay waslam alkhaalu waarithun man laa waaritha lah waana nin wax dhexla oo nabigu xadiiskaas usugay laakiin hadda waa dawul arxaam sababtuusan u sheegin waxa weeye haddii ahlul farad joogaan ama si ay casaba joogaan waxba ma dhexlaato marka waa dib dambu ka dhexla marka saas uga tegi shaarix aquulu waxaan leeyahay u yihi sibdulmardini alwaarituuna kuwa wax dhexla almujmacu ee lagu kulansan yahay calaa irtihim dhexalsiintooda oo mina dukuuri ragga ah casharatun waa toban wahum kuwaasun alibnu waa wiilkii maydku dhalay wabnulibni waa maydku wiilku dhalay wiilkuu sii dhalay wain nazala hoos haba u dego intuu rabo laakiin bimaxdi dukuur rag kaliya waa inuu kusoo abtirsadaa oo maydka iyo asaga aan qof dumar u dhexayn walabu aabbe weeye iyo waljaddu awoowe awoowahaasoo abulabi aabbaha maydka aabihiis ah waa in calaa haba sarreeya wuxuu diidayaa abulum waa jad faasida kaas wax ma dhaxlo wal aqu walaal weeye sawaan waa isku mid kaana walaalkaasu shaqiiqan ahaaye mid meydka ku aabbiyo hooyaa ow liabin ama mid ku aabbaa ow liumin ama mid ku hooyaa fa ina alqur'aana qur-aanka qur-aanka alcadiima weyn nazala waa soo degay bitawriihim dhexalsiintooda mutlaqan kala qaad la-aan wain ikhtalafa haba iskhilaafo alqatlu qadarka almawruusu la dhexla hantida ay qaadayaan waa kala dugnaa doontaa waa arki doona markaan tagno biikhtilaafi jihaatihim dhinacyada ay ka imaanayaan iskhilaafkeeda sababteed ba ha u kala dugnaado qadarkay qaadanayaan wabnu lahi waxa weeyaan walaalka wiilkiisi weeye walaalka wiilkiisu laakiin wax dhexla waa kee walaalka almudli usoo ku soo dhawaaday ilalmeyiti meydka ugu soo dhawaaday bilabi aabe maca alummi hooye la jirto o amase bilabi aaba kaliya ugu soo dhawaaday waxdow keligiis waa walaalkaasaa wiilkiisu wax dhexla wuxuu meesha ka saaraa walaalkii meydka ugu soo dhawaaday inuu aabihiis ku hooyo aha kaas wax ma dhaxlo wiilkiisu walcamu adeerkii weeye adeerkaasoo min abi xagga aabbaha ka ahaaday aabba xaggiis ka ahday marka halkaas labaa iskula jirta meydka kii ku aabbi hooya iyo kii ku aabba kaliya ahaa iyo wabnulcami adeerka wiilkiisii adeerkaasoo min abi xagga aabbaha ka ahaaday sawaaun waa isku midinku yidhi kaana adeerkaas inuu ka ahaado min alabi xagga aabbaha macal ummi iyadoo hooya ula jirto ow min alabi aabbaha xaggiisa inuu ka ahaado waxdow keligiis xaaliya waaya waa sideed iyo wa zawju zawjkii zawjkii iyo wlmuctiqu kii xoreeyey wlmuraad ujeedada bilmuctiqi loola jeedaa man qof wey lahu asaguna muctiqa marka laba isla soo gasha muctiq marka la yidhaahdo hadduu joogo kii wa xoreeyn binafsihi wey hadduusan jooginna wa casabatuhu almutacasibuna bianfusihim taa shalaana soo maran markaasuu yihi wlmuraad ujeedada bilmuctiq loola jeedaa man qof weeye lahu usugnaad asaga alwalaau walah oo min almuctiqi kii wa xoreeyey ah iyo wa casabatuhu casabadiisa casabada almutacasibuuna ala rabaa meeshaas aniga wuxuu ii dhigayaa cafwan cafwan jooji aniga qaldana dhici kartay wuxuu yidhi walmuctiqu walmuraadu ujeedada bilmuctiqi loola jeeda man wax qof weeye lahu uu usugnaaday alwalaau walihi uu usugnaaday oo min almuctiqi muctiqi ah iyo wacasabatihi wey sida sawaabka iyo wacasabatihi casabadiisa almutacasibiina waa w inu casaboobay bianfusihim nafyaalkooda wa haadihi tanu dariiqat ikhtisaari soo gaabinta wadadeeda weye fii caddihim tirintooda lasoo gaabiyo fii caddihim tirintooda marka la tirina wa amaa dariiqat lbasdi fidinta dariiqadeeda fayacuduunahum fa yucadduunahum waa la tirinaa hamsata cashara xalayhi shan iyo tobana lagu tirina alibnu alawalu kan ugu horey alibnu weeye iyo wabnuhu wiilkiisii walabu aabbihi weeye iyo waabuhu aabihiis walahu walaal weeye ashaqiiqu meydka ku aab iyo hooya walahu walaal weeye min alabi aaba xaggiisa ka ahaaday walahu walaal weeye min alummi hooya xaggeeda ka ahaaday wabnu laki walaalka wiilkiisa weeye walaalka ashaqiiqi ee shaqiiqa oo meyd ku aab iyo hooya wabnu laki waa walaalka wiilkiisa walaalka min alabi aaba xaggiisa ka ahaaday walcamu waa adeerka ashaqiiqu ee meydka aabihiis ku aabiyo hooya walcamu adeerka lilabi aabba kaliya usugnaaday wabnulcami iyo in adeerka ashaqiiqi ee aabihiis meydka aabihiis ku aabiyo hooyo ahaa iyo wabnulcami ina adeerka min alabi aabbaha xaggiisa uu ka ahday aabihiis iyo wa zawju zawjka iyo wadul walaa'i midka oo walaha u saaxiibka qaala naadim wuxuu yidhi walwaarihaatu min annisaai sabcu lam yucdi unta gayrahuna sharcu bintun wa bintu wa umun mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun wa muctiqa wluktu min ayi jihaati kaanat fa haadihi ciddatuhuna baanat walwaarihaatu kuwa wax dhaxla min annisaai haweenka xaggooda xaalay ka ahaadeen sabcun waa toddobo halkan haweenkii wax ka geli halkana waa dariiqatu ijmaal iyo dariiqatu basti haddii lasoo duuduubo waa toddobo haddii la faahfaahiyana waa toban waana intaan un meesha ku jirte ee marna waxa weyan wasfi dhowr qof ka dhexeeya laysku qabana marna waa lakala tirina marna waa la kala tirina wuxuu yidhi walwaarihaatu kuwa wax dhaxlaa min annisaai haween xaalay yihiin sabcun waa toddobo lam yucdi ma siin unhan mid dhadig unhadaasoo gayrahunna aan toddobada ahayn asharcu sharcigii macnaha qur-aankii wax ma siin qur-aanku waxba ma siin waaya qur-aanku wax ma siin saasuu ula jeedaa ee habaryartu kuma jirto toddobadan waxna waa la siiyaa oo laakiin waa marka la waayo ahlulfarad iyo ahlucasabo bintun waa gabadhi maydku dhalay sifa haddii la sheego maydkay u tahay bintun maydku gabadhu dhalay wa bintubnin iyo maydku wiilku dhalay gabadhu dhalay bimaxdi dukuur waa inay ku timaadaa waa inay ku timaaddaa waa labo wa ummun hooyo weeye hooyadaasoo mushfiqatun naxariisata hooyo oo naxariisata waa iska manaasiba uun beytku ku buuxsanaya mushfiqada oo iyadana naxariisa dee sifay u tah wa zawjatun zawjo wey zawjadiina zawjkeedia dhintay wa jaddatun ayeeyo wey ayeeyadaasu waxay ka imaanaydaa waa noo imaan doonta abwaabteedii dhanka hooyo iyo dhanka aabe intabaa ka timaada waxa weyan hooyo hooyadeed hooyo hooyadeed hooyadeed amase ho aabe hooyadiis amase waxa weeye aabe aabihiis hooyadiis intaba way ka imaan haddaysan kusoo dhawaanin awoowe faasida jed faasida taas markaas waa emir oo waxaa la yidhi fiiri hooyo aabaheed waxa weeye jad waxa weye abu umil mayid isaga wax ma dhaxlo tii kusoo dhawaatan hadda waa ka daran taas wax dhaxli me jadadaas waayahay iyo wa muctiqatun jaddatun ayeeyo iyo wa muctiqatun mid wax horeyda midii wax horeyday waa mawladii iyo waluktu walaal min ayi ljihaati dhinacyaalka dhinac alla dhinaci kaanad ay ka ahaato dhinacay rabta ka tahy marnaa saddexa iskula jirta ukta shaqiiqa ukta liabin ukta liummin fa haadihi midaanu ciddatuna waa tiradooda baanad qad baanad xaal ay cadaatay xaalo ay caddaatay aqulu waxaan leeyahay yuri shaarixu alwaarihaat kuwa wax dhaxla almujmacu ee lagu kulansan yahay calaa tawriihim dhaxalsiintooda min alinaati dumar xaalay yihiin sabcun waa toddobo lam yarid kmkuma soo aroorin min alkitaab xagga kitaabka walaa min asunati sunnada tawriihu gayrihinna gayrkood dhaxalsiintooda meeshaas culammadu waxay dhihi jireen habaryarta in la dhaxalsiiyo waa laga fahmaa sunnada waa laga fahmaa sababtoo ah waxaa soo arooray nabiga hadalkiisa sala allahu alay slam alkhaalatu bimansilati lum inuu yidhi habaryartu booska hooyaday joogtaa waxaa kaloo soo arooray alkhaalatu waalida waa waalid habaryartu laakiin waxa weeyaan sariix kuma aha oo ma xagga ikraamkay kala mid tahay mase xagga dhaxalka hadda sariix kuma aha saasuu marka ugu dhiirada inuu yihahdo sunnadana kuma soo aroori laakiin dawlarxaamkay ku jirtaa dawlarxaamka ayay ku jirtaa walaa min asunati sunadana kama soo aroorin uu yidhi tawriihu kayrihinna toddobadan qeyrkood la dhaxalsiintooda wa hunna toddobadiina albintu waa gabadhu maydku dhalay wa bintu libni maydku wiilku dhalay gabadhiisa wa in nazala haba hoos u dego ibnigaasu wa in nazala hoosba ha u dego abuuha ayada ma dhihin hoos ha u degto waxaa la rabaa waxa weeyaan waxa ay kusoo atirsayda bimaxdi dukuur inuu noqdo hadday noqoto waxay noqon kartaa bintu ibni ibni ibni libni intay rabo laakiin wiil keliya ha kusoo atirsado haddii muanafku soo kala dhex galo khalaas wax ma dhexlay waa labo walummu hooyo weye wazawjatu zawjo weye waljadatu ayeeyo weye calaa tafsiilin maca tafsiilin iyadoo tafsiil ku jiro fiiha jadada waa noo imaan doontaa calaa tafsiilin maca tafsiilin iyadoo tafsiil ku jiro xaashiyadaana meeshaas si fiican kugu kala tafsiili iyadaa sa kugu kala tafsiili waayahay walmuctiqatu waxa weeyaan iyo midii wax horeyday iyo waluktu gabadhii walaashaaheed min ayi ljihaati dhinacyaalka dhinac alla dhinaci kaanad ay ka ahaato shaqiiqatan isaga kuu kala sheegay shaqiiqatan mid ku aabbiya hooya ha ahaato walaashaas ow liabin ama mid ku aabba ow liumin ama midka hooya wa wasfuhu naadimka ku tilmaamidiisa alumma hooyo uu ku tilmaamay biqowlihi mushfiqa mid naxariisata laa yakfaa ma qarsoona maa fiihi waxa dhexdiisa ku sugan wasfigaas maa fiihi wasfigaas dhexdiisa waxa ku sugan oo min almunaasabati munaasaba iyo wa tawdiatan gogol dhigid liqowlihi u gogol dhigana waa muctiqa muctiqa oo beydka raba inuu saas iskugu jaangooyo waa muctiqa ayuu u gogol dhiganay liajli alkaafiyati gabayga daraadiis wa qowluhu qowlkiisa uu yihi ciddatuuna baanad ey daharad waa caddaatay weye wa haadihi tirada toddoba in lagu tiriyaa dariiqatu likhtisaari soo gaabinta wadadeeda weye wa ciddatuuna tiradooda bidariiqi lbasti faahfaahin wadadeeda lagu tiriyo casharatun waa toban albintu waa gabadha meydku dhalay wa bintu libni maydku wiilku dhalay gabadhu dhalay walummu hooyadii waljadatu ayeeyadii ayeeyadaasoo min qabale xagga hooyada ka ahaatay halkaas durbaba midaa kasoo baxday dheeraada iyo waljadatu ayeeyo min qibali labi xagga abaha ka ahaatay waa shan iyo waluktu shaqiiqa walaanta shaqiiqada iyo waluktu lilabi walaasha meydka ku aabbaha iyo waluktu lilummi walaasha meydka ku hooyada iyo wazawjatu zawjadii oo uu zawjku qabay iyo walmuctiqa midii wax horeyday dhankaas marka loo tiriyana markaa sidaas ayay toban u yihiin sidaasay toban u yihiin faa-idu ku yidhi xaashiyada fiiri faa-iida aada u muhiima wey loolama jeedo toddob tobankan haweenkaa markay kulmaan dhammaan waxbay dhaxlaan sida aan loola jeedin shan iyo tobankii raggaa markay kulmaan dhammaan waxbay dhaxlaan waxa weeyaan hadday kulmaan tobankan haweenkaa shan unbaa wax ka dhaxli karta hadday tobankuba wada joogaan waa bintada bintulibni ummada iyo zawjada iyo uktada shaqiiqada shantaas wax ka dhexma ragga laftirkiisa tambiihaas oo kaleeto xashiyada waan kasoo boodnay ayuu kuu dhigaayey oo rag oo dhan hadday kulmaan shan iyo tobanku saddex unbaa wax ka dhaxasha saddex bis ayaa wax dhaxasha waxa weyan waa ibni iyo ab iyo zawj bis ibni iyo ab iyo zawj marka lagu leeyahay dadka wax dhaxlaa maaha intaanoo dhan oo iyagoo wada joogay waad dhaxlahay ee dadka un dhaxal soo geli kar midba mar ha yimaadin saas ayaa loola jeeda wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaarak calaa nabiyina maxamed